bismillaahi raxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaa taariikhdu ay ku aastaysan tahay kow iyo tobanka bisha nofembar sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dowladda maraykanka ayaa lacaga gaaraya toddobiiyo labaatan milyan waxa ay dul dhigtay qaar ka mida horjoogayaasha ugu sarreysa ururka al-shabaab ee kalaha hogaamiyaha kooxdaasi ee axmed deeriye iyo sidoo kale qaar kaloo ka tirsan horjoogayaasha axmed deeriye ayaa dabayaaqada sanadkii labada kun afar iyo tobanka waxa uu bedelay hogaamiyihii kooxdaasi ee axmed cabdi gudane kaas oo ku geeriyooday duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha maraykanka waxaana axmed deeriye xilligaasi wixii ka dambeeyey uu noqday hogaamiyaha kooxdaasi oo bedelay hogaamiyihii hore ee ku geeriyooday bartilmaameed lagula eegtay qeybo ka mida gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya shakhsiyaadkan sidoo kale lacagaha la duldhigay waxaa ka mid a xasan karatay oo ah ku-xigeenka amiirka al-shabaab waxaa madaxiisa la duldhigay lacaga gaaraya shan milyan oo dollarka maraykanka ah waana mid kusii kordhinaysa cadaadiska waxaa sidoo kale shakhsiyaadkan lacagaha la duldhigay ka mid ah macalin cabdulaahi oo asigana ka mid a ragga ugu sarsareeya kooxdan al-shabaab ee qeybta ka ah dadka lagu baadigoobaya lacagahan la duldhigay madaxyadooda waxaana la duldhigay lacag gaaraysa saddex milyan oo dollarka maraykanka ah xasan afgooye waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu caansan ee kooxda al-shabaab waxaa asigu lagu doonayaa lacag gaaraysa shan milyan oo dollarka maraykanka ah waxaa sidoo kale ka mid a dadka lacagaha lagu baadigoobayo macalin saleemaan oo ka mid a kooxdan waxaa la sheegaa ninkan inuu yahay nin inta badani u dhaqdhaqaaqa dhinaca kooxda al-shabaab waxaana la sheegaa inuu ka mid yahay shakhsiyaadka sida aadka ay ugu tiirsan tahay kooxdaasi waxaa la duldhigay lacag gaaraysa saddex milyan oo dollarka maraykanka ah axmed iimaan cali waa shakhsiga ugu hooseeya ee kooxdan liiskeeda ku jira waxaa lagu baadigoobayaa lacag gaaraysa saddex milyan oo dollarka maraykanka ah waxa uu shakhsigan yahay shakhsiga ciidamada kaga soo qora al-shabaab gudaha waddankaasi kenya waxa uuna qayb ka yahay shakhsiyaadka sida aadka ay u baadigoobayso dowladda kenya muddooyinkii dambe haatanse maraykanka ayaa lacaga duldhigay taasoo kusii kordhinaysa cadaadiska kooxdan maadaama ay inta badan yihiin horjoogayaasha ugu sarsaraysa kooxdan macadka cilmi baarista amniga ee soomaaliya ayaa waxa uu asigu tilmaamay in arrintan ay tahay mid cadaadiska kusii kordhin karta kooxdan sida uu sheegayo guddoomiyaha macadkan cabdulaahi cali kaasoo sheegay in ay tahay dhibaato ku korortay haatan kooxda al-shabaab maadaama inta badan kooxdan ay tahay mid ku sifowday dhibaataynta bulshada soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa maanta waxa uu kaga qaybgalayaa maalta shir looga harisanayo qaxootiga iyadoona hogaamiyaasha afrika lagu wada in loogu deeqo lacag gaaraysa saddex milyan oo saddex bilyan oo yuuro oo u dhiganta ilaa iyo shan milyan oo dollarka maraykanka ah ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo xubnaha uu hogaaminayo oo ku sugan jasiiradda maalta ayaa lagu wadaa inay qayb ka noqdaan shirkan oo ay soo agaasimeen midooda yurub kalena qayb qaadanayaan hogaamiyaasha afrika ee lagu wada in halkaasi ay gaaraan ayadoo la rumaysan yahay qaxooti badan oo soomaaliya inay maalta haatan ku sugan yihiin kuwaasi oo isaga cararay dhibaatooyinkii ka jiray kal hore gudaha dalka soomaaliya gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir axmed cabdulaahi afrax ayaa waxa uu ka hadlay iska horimaad habeennimadii xalayha ku dhex maray qaybo ka mida degmadaasi laba koox ama laba ciidan oo kala taabacsan degmooyinka dharkiinley iyo sidoo kale wadajir ciidanka ka yimid danka iyo degmada dharkiinley ayaa waxaa la sheegay inay daba socdeen koox la sheegay in ay moobeelo ka dhaceen dad shacab ah oo ku dhaqnaa xadka labada degmo waxaana la sheegay inay soo ceyrsadeen raggaasi ayagoona soo galay xaafadda naseexo oo ka tirsan degmada wadajir ilaaladii gudoomiyaha degmada wadajir iyo sidoo kale ciidankii ka socday dharkiinle ayaa la sheegay in israsaasayn goobtaasi ay ku dhex martay waxaana ku geeriyooday hal askari halkaa dhowr kale ay dhaawacyo ka soo gaareen oo ay qayb ka hayeen dad rayid oo ka agdhowaa goobta ay ku dagaalamayeen labada dhinac gudoomiyaha waxa uu sheegay in kooxdan qooleysatada ah ee dhacda moobeelada ay ahaayeen koox aan ka tirsaneyn degmadiisa balse waxa uu sheegay in iso- iska horimaadkan uu ahaa mid u dhexeeya labada dhinac
degmadu waa nabad way fiican tahay koox jooga iyadoo moobala dhacaysay ereyada siliga maraykanka dhanka oo wadajir iyo dharkiinle iska galaan soo gashay oo muxuuha moobelana ku qaqaataan isku day halkaasna ciidankaa ku baxay marka meeshaas ayaa xala xilligii adiga afar saac iyo garaha iyo ilaa shan saac intuu dhahays wax ka dhaceen hawshii halkaa ka dhacdan muxuuha waa lasoo afjaray oo oo tuugadii meeshii joogtay waa lasoo qabtay halkaasi ku dhaman waxaa khasaara oo ka dhashay eh, askartii meesha ku baxday ayaa mid kamid a muxuuha ku dhintay Eh, allah u naxariisto asagoo dadkiisa muxuu halgamay oo shaqeyna ayuu dhintay Eh, tuugada waa lasoo qabtay
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka qaatumo cali khaliif galleer ayaa ku eedeeyey puntland lacaga been abuura oo ay samaysatay kuwaas oo la geynayay qaybo ka mid ah deegaanada dalka soomaaliya iyadoona lacagahaasi intooda badan la geeyey degmooyinka ay ka kooban tahay maamulka puntland iyo sidoo kale degmada cadaado oo ah xarunta ku-meelgaarka ee maamulka galmudug cali khaliif galleer ayaa waxa uu sheegay in lacagahaasi ay yihiin kuwo sunna dhibaatana ku ah bulshada soomaaliyeed waxa uuna tilmaamay in shakhsiyaadana gaara leh ay haatan geynayaan magaalooyinka si ay ugu helaan sheer faa'iidada ka soo baxda waa siduu hadalka u dhigay madaxweynaha maamulka qaatumo cali khaliif galleer taas waxa waajib inagu ah inaynan qaadan inaan diidno in la uruuriyo in la gubo hadda dad innaka ah yaaba kontract qandaraas lagu siiyey lacagtaas suuqa geli boqolkiiba shan iyo labaatan wixii faa'iidee ka soo baxa boqol iyo shan iyo labaatan qaado waa sun laynaga gadaya warooy kii gadaya ilaahay risiq meel kale ha kaa siiye ummadaadu waxay eedi doonta waxay eedi doonta oo dhaqaalaheenna dhabarka ka jabiya aan iska jiro maamulka cusub ee gobolka gado gaar ahaan degmada baled xaawana waxa ay sheegeen in dowladda federaalka ee soomaaliya iyo midda maamulka jubbalandba ay ugu baaqayaan in si degdeg ah loo soo farageliyo dhibaatooyin xadgudub ah oo ay ciidanka kenyaanka ku hayaan bulshada ku dhaqan beled xaawo waxa uuna sheegay afhayeenka maamulkaasi nuur sade xeraale xareed in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo farageliyo arrimaha ku aadan xaaladda beled xaawo oo u sheegay in kenya ay ka wada boob iyo sidoo kale dhibaataynta bulshada ku dhaqan beled xaawo iyo qaybo ka mida gobolka gado ee dhaca xuduudda labada wadan ay wadaagaan afhayeenka ayaa hadalkan isa wuxuu imaanayaa xilli la sheegay in dhibaatooyin kala duwan oo tacaddi u badan ay ciidamada kenyaanka kula kacayaan bulshada ku dhaqan halka ayadoona weli aynan ka hadlin dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulka jubbalandba ka golaha baarlamaanka soomaaliya iyo maamul goboleedya maamul goboleedka jubbalandba waxaan ugu baaqaynaa dhibaato ayaa ka soo socota degmada madheere iyo beled xaawo xaduudka u dhexeeya xadgudubka dowladda kenya ay ka wado xaduudka soomaaliya ee ku xadgudbaysa oo ay doonaysa inay ku barakicisa kumanaanta qoys ee ku sugan degmada Ma- beled xaawo arrinta ayada waxaan leenahay dowladda federaalka ah iyo dowladda eh, dowlad goboleedka jubbaland golaha baarlamaanka soomaaliyeed guddiga xadgudaha baarlamaanka intaba waxaan ugu baaqaynaa arrinta ayada in tallaabo sharci laga qaado si degdeg leh dowladda kenya jawaab u siiya ugu dambeynna wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka galmudug jaamac xasan sheeler ayaa waxa uu sheegay in meel wanaagsan ay marayaan wadahadallada u dhexeeya bud- maamulkooda iyo sidoo kale maamulka culimaadudiinka ahlusunna waljamaaca oo uu sheegay in ay wadahadallo u soconayaan taasoo ku aadan sidii maamulkaasi uu kaga mid noqon lahaa maamulkooda dhinaca kalena waxaa ka soconaya qaybo ka mid a gobolka mudug iyo deegaano ka tirsan galgaduudba dhismaha maamulada oo ay ku dhawaaqeen maamulka galmudug iyadoona haatan la dardargelinaya sidii maamul loogu sameyn lahaa deegaanada qaar ee ka tirsan gobolkaasi waa kan gud- waa kan wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi jaamac sheeler oo ka hadlaya arrimaha la xiriira wadahadallada u dhexeeya galmudug iyo sidoo kale ahlu sunnada ku dhaqan dhuusamareeb iyo guraceel
ti ruceel iyo dhuusamareebba waxaa socda wadahadallo dowladda iyo ismooda jamaca waa socda wadahadalladaas waxaanu aad ugu rajoogenahay inay guud kusoo dhammaadaan insha allah marka marka wadahadallada dhammaadaan ayaan iyaguna tegi doona waxaa laga hadlayaa kala duwanaanshaha dadku ku kala duwan yihiin aragtida siyaasadeed
warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo waa naga intaa waxaa warkiidiin akhrinayay anigoo maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu